Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa ay ku soo xirtay shir kan oo looga hadlayay saadaasha xilliga roobka gu'ga ee sanadkan 2025, xubno ka socday wasaaradaha arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedyada dalka iyo khubaro ku xeel dheer arrimahan ayaa ka qayb galay shirkan oo lagu falanqeeyay ahmiyadda saadaasha cimilada ee Soomaaliya ee xilliga gu'ga 2025. Khubarada ayaa talooyin wax ku soo bandhigeen shirka, dhanka kalena mas'uuliyiintii ka socday wasaaradaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowlad goboleedyada ayaa waxa ay ka hadleen sida ay muhiim u tahay in la helo saadaal sax ah oo ku aaddan xilli roobaadka gu'ga.
Sida uu noqonayo si loogu diyaargaroobo ama ha noqoto beeraleydii, ama ha noqoto xoolo dhaqatadii, ama ha noqoto dhammaan guud ahaan waddanka. Waayo waddankan wuxuu ku tiirsan yahay hadday noqoto beero ama xoolaha waa roobka. Haddii roobkaas la waayo waxay saameynaysaa dhaqaalihii waddanka, waxay saameynaysaa wax soo saarkii. Sidoo kale waxaa ka dhalanaya abaaro iyo maaragtay in aan loo diyaargaroobin. Marka muhiimaddu waxa weeye waa diyaargarowga. Forecastiguna mar walba wuxuu sheegayaa waxa weeye si loogu diyaargaroobi lahaa.
isbeddelka cimiladu gudaha xilli roobaadka loogu talagalay ee la filayo ama filashada beeralayda xilligeeda inay isbeddesho xilligaas oo kale ama uga strip noqdo xilliga xilli roobaadka bato sida flaris iyo waxyaabahaas waxyaaba saliskaas ay dhacaan intaasoo dhan si waxyaabahaas oo dhan marka looga hortago wuxuu kolley u yahay muhiim
cabdirasaaq cabdulaahi maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka soomaaliya oo akhriyay war-saxaafadeedka shirka ka soo baxay ayaa tilmaamay sida la filayo in roobabka gu'ga ay u da'aan saadaashu qaybtanna waa qaybtii heerkulka saadaashu waxa ay tilmaamaysaa in heerkulka waddanka boqolkiiba lixdan uu sare kici doono marka laga reeb marka laga reebo gobollada dhaca jubbooyinka gobollada dhaca jubbooyinka marka laga reebo saadaasha heerkulka waxay sheegaysaa boqolkiiba lixdan inuu sare kici doono tobanka ilaa toddobiyi tobanka abriil sanadda labada kun labaatan iyo shanka ayay saadaashu tilmaamaysaa urashada hore ee roobka guga inuu ka bilaabmi doono gobolka gado sidoo kale gobolka bari ayay saadaashu tilmaamaysaa inuu yahay ka ugu dambeeya urashada roobka guga uu ka di'i doono xilliga roobka uu u dhexaynayo sida ay saadaashu sheegaysa waa labaatanka abriil ilaa koo iyo tobanka may ayuu roobka u dhexayn doonaa sida ay saadaashu sheegayso gunaana
shirkan ayaa si gaar ah waxa uu ahamiyad u siinayaa in la xoojiyo fahamka saadaasha xilli roobaadka guga ee sanadkan iyada oo soomaaliya ay u diyaar garoobayso arrintaasi si looga baaqsado khataraha ka iman kara xilli roobaadka guga.